asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kula wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka toddobaadka tegay arrimaha soomaaliya
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yuhuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beer lafa yeeshay ma kukuuyaadna hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsannahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadi kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kaley rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda kollay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka orodaa waar kenya ayaa wuxu sheega
mar kale kulan wacno wanaagsan waa jimce sabda ay soo gelayso labaatanka bisha laya tobnaad diseembar sannada labaatan sagaaliyo toban magaalada boosaaso ee gobolka bari puntland toddobaadkan waxaa lagu fashila qarax lasoo geliyay wadoonka muhiimka ee magaaladaasi taliska ciidanka boliiska qaybta gobolka bari qaraxyadaasi waxay ku eedeeyeen ururada al-shabaab iyo daacish maya adeer sarwade mas-uuliya shacabkana cidna u dhiximaayo waa sarwade sarwade ciddii doonabuu u dhigayaa waana shacabka cidday u dhigayaa meesha faahfaahin ku saabsan ayaad goor maqli doontaan waxyaabaha kale ee barnaamijkan aan kusoo qaadi doono toddobaadkan waxaa qayb ka noqon doona dagaal bilowda saaka aroorti ayaa lasku qarax dhacsaday deegaana dhaca xadka gobolka gaduud uu la wadaago dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya dhimashadii dhaawac aan xal lahayn ayaa ka dhashay wararka ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale barnaamijkan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona toddobaadkan guddiga farsame maamul sita galmudug ayaa markii lasoo saaray habraaca marka loo mari doono soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo doorashada madaxweynaha ku-xigeenkiisa xilli weli ay taagan tahay cabasho ah in wasaaradda arrimaha gudaha ay bedesho qaar ka mid a saxiixyaasha galmudug cabasho ay muruujineen qaar ka mid a beelaha deegaanada galmudug ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka aan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona toddobaadkan magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed waxaa ka dhacday dabaaldega sanad guurida kasoo horeetay doorsho lagu xasuuqay shacab soomaaliyeed uu ku soo baxay cabdicasiis xasan maxamed lafta garan haddaba lafta garan dabaaldegaasi waxyaabaha ay uga dhigan tahay ayaan xog ku saabsan idiin soo gudbin doonaa waxaad ugu dhigan tahay wane iyo nabad iyo barooqdiid iyo barwaaqe bashbash waa sanadkii tagay oo asna la doortay sanad guurihiisu ayax dhibaato daran ku haya qaar ka mid a deegaanada galmudug si gaara dadka xoolodhaqatada ayaa tobaadkan soo gaaray cadaado dhibaato iyo filcilin uusan filan ayuu kula kulmeen shakhsiyaad oo ayagu u arkay cunidiisa caafimaad waxtar leh warbixin xiisan leh ayaan idinkaga hayna maamulka hiirshabelle toddobaadkan waxa ay sheegeen inay dhammaystay tabashada dadka reer buurabadda ay ka qabeen wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi waxgaradka baluberde way beeniyeen in xalba wax laga gaaray khilaafkii u dhexeeyey nabadoonnada iyo wasaaradda arrimaha gudaha warar iskhilaafsan oo ka soo baxaya maamulka magaalada baluberde ayaan idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale barnaamij aan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona toddobaadkan kufsi iyo dhaawac hantiyeed ayaa waxaa shacabka gobolka gedo u geystay dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada kenya ee qaybta ka howlgalka midooda afrika amisom waxaan idiin soo gudbi doonaa milatariga soomaaliya oo sheegay inaysan waxba ka qaban karin dhibaatada ay dareemayaan shacabka ku nool gobolka gedo dadka xooluhu ku dhaqmaa xoolihio kenya ay laynayso dadkoodina ay waxaa weeye dhibaataynaysay ayaguna dhacayaan ay gebagabaynayaan qodobada kale barnaamij aan kusoo qaadi doona wax qayb ka noqon doona madaxweynaha jubbaland oo toddobaadkan dib ugu soo guryo noqday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxauu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku mashquulshay dubinta xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maamul goboleeda qodbad uu ka jeeshay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose toddobaadkan ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas waxaan kusoo korintaa barnaamijka aan ku jirna ayaad maqli doontaan barnaamijka waxaa toddobaadkan soo saaray halkaana ka tabi doona anigoo xasana barnaamijka dhanka farsama waxaa caawa qaabilsan mahad nuurar axmed ee waa mar kale iyo toddobaadka tagaya arrimaha soomaaliya wanaagsan aadalana saaxiibbeel kusoo dhow barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland toddobaadkan gudihiisa ciidamada amniga magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxay gacanta kusoo dhigeen qaaxyo waaweyn oo lasoo galshay qaar ka mid ah ee wadooyinka muhiimka ah magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland taliyaha booliiska qeybta gobolka bari ee puntland oo toddobaadkan la hadla redio cadaado ayaa sheegay in ciidamada booliiska iyo dhammaan hay-adaha amniga ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland oo iskaashanaya ay gacanta kusoo dhigeen qaraxyo waaweyn oo la doonaya lagu dhibaateeyo shacabka ku nool magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland iyo muslimiinta waxaa lasoo galshay siduu hadalka u dhigay wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland salaamta kadib wax weyn ma jiraan waxaan u malaynaya midii waa wada waa laba socotaan waxaa midiihan kale ka aragteen wey si loo sheeganayo ma wada aha laakiin waa wax yaroo nimankii dhagarqadayaasha maleegi jireen waxay maleegi jireen bay meel kamida magaalada ay geeyeen waa gartay dabadeedna isagoo aysan waxna cid waxyeelin baa ciidamada ammaanka ee gobolka bari noocyo badan isugu jira ay fashiliyeen
waa gartay marka adeer wax weyn maaha Ah, waa gartay Eh, meelaha la gelshay eh, minankan la geliyey eh, waa meel ma adeer meelo badan ma aha hal meel weeye wax la geliye wey hal meel wax la geliye wey iyadana ciidamadii shaqada ku lahaa iyo kuwa dhan eh, madaxweynaha ammaanka baa ka shaqeeyey Aha.
marka waa Eh, sidaas waay.
meesha la geliyey meel wada miya mise waa xarun ganacsi xarun dowlad maxay tahay meesha la geliyey ma ma meel wadaa weeye oo dadku ay maraan wey wada weyn oo dadku ay maraan
Eh, meeshan mas-uuliyiin ma adeegsata shacab baa adeegsata Eh, sababta is leedihiin waa loo geliyey oo dhib baa lagula doonayey Eh, maxay ahayd maya adeer sharwade mas-uul iyo shacabtoona cidna u dhimaayo waa sharwade sharwade cidduu doona buu u dhigayaa waana shacabka cidday u dhigayaan meesha ay geliyeen waa gartay xog miyaa ku hayseen in meeshan eh, qarax la geliyey eh, mise howlgal aad samayseen ayaa ku ogaateen in meeshan wax ku jiraan howlgallada adeer ammaanka laga shaqeynayo waa iska socdaan ma aha wax joogta ee- ee wax istaaga ma aha waa waa adduunka dhan bay ka jirtaa horta ciidanka waa loo sameeyey shaqooyinka ammaanka inay sugaan laakiin kanu annaga xoga iyo waxyaalahan ku helay weeyi oo waxyaalaha aanu meesha wax geliyaan ba aanu mar walba ka fashilino marar hore badan waa fashilin waa gartay marka eh, qarax eh, noocu ahaa marka waxaan eh, la geshay wadada oo leedihiin howlgal baan ku qaba والله دي خرح نوعه عمي ما يرانسو واحد يسو سورين ويوا مصامير يدريو واحد يسو كان كيران واي قال لي رانا نقدر غلاش بلك دي كيريان مو بشيء بوصاصو waa بس gartay كيريان بوا Eh, ma ciidan baa arkay oo in kusoo wargelshay mise dadka shacabka ah in la wadaagay xogtan in meeshan qarax inuu ku jiro ما يعرف نوعه فضل كيو وحيال بين سوق جيران تاسو ما انا انا عارف شيء Eh, waa garta marka eh, waa markii ugu horeysa qaraxa noocan oo kale oo ciidamada amniga ee boosaska ku guuleystaan kasoo saaraan wadooyinka وانا كل بدن باجيران ما كان كل بدن howlgal kalaa samaysan oo ka samaysan xaafadaha magaalada howlgalkaasi eh, muxuu sida uusan ku saabsanaa هذا الشغل كانت ورغلاشا مركز يسكت انا بس صعب قدرت كان كان بالي لا قال قال لي بعد ما الشغل لكن هو كلام كده Eh, dad miyaa qabateen oo kusoo qabateen oo lagu tuhmaya in qaraxani ay qayb ay ka yihiin weli baaritaankii baa socda dhinacaas ee, sirdoonka xaala baaritaanadii baa lagu wadaa dhibaa jiraan la qabtay laakiin baaris baa socota ilaa baaristu dhamaatana ma ka hor dhacayn Eh, dad tuun eh, lagu tuhmaya qarax inay qayb ay ka yihiin dabcan baaristay ku xiraan doontaa markay soo dhamaystiraan
Eh, waa garta marka eh, ilaa hadda eh, ma jirta marka eh, cidda is leedihiin oo u qabateen qaraxani way kulag leedahay oo marka laga soo tago dadkan soo qabateen maya adiga saan kuu sheegay ma ka hor dhacayo baaris baa socota maanta la fishiriyey baaristu marka dabcan maalin laba shan intay doonta qaadan ka dhan ma dhahayo waqtigaas iyo fentaas iyo ciddaas
taliyaha qeybta booliiska gobolka bari ee puntland xuseen cali maxamed ayuu kaas ahaa toddobaadkan iga warramaya qaraxyo waaweyn oo lasoo gelshay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland barnaamijka toddobaadka tegay arrimaha soomaaliya ayaa dhegeysanaysaa radio cuna la socotaan waxaan markan aadayaa ay xadka ay wadaagaan gobolka galgaduud iyo dowladdeeganka soomaaliya ee etoobiya dagaal bilow saaka aroortii ayaa lasu qorax dhacsaday ee caawe dagana dhaca xadka gobolka galgaduud uu la wadaago dowladdeeganka soomaaliya ee etoobiya waxaan dagaalkaasi sida warar kala duwan inagu soo gaarayaan ka dhashay dhimashadii dhaawac aan xad lahayn dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada dowladdeeganka soomaaliya ee etoobiya ayaa maanta ka bilowday ee degana dhaca xadka ay wadaagaan dowla deegaanka soomaaliya ee etoobiya iyo gobolka galgaduud mahad bashiin xanef oo ah weliye ka howlgala cabud waaq ayaan kaga warhaystay bal xaalad ugu dambeeyey dagaal lasuu qorax dhacsaday oo maanta ka dhacay ee xadka gobolka galgaduud iyo dowla deegaanka soomaaliya ee etoobiya ku dhex maray ciidamada dowla deegaanka soomaaliya ee etoobiya iyo dad shacab aha oo halkaasi ku nool fasaaro aad ba umahadsan tahay ee dagaal niyow culus oo saakay xilli hore ama tobankii habeennimo ee saakayta ka bilowday nalcabud waa ku jirta konton kilomitir oo dhaxaysa deegaano la kala yidhaha boolaacad iyo weliba seejo oo ay xero ku lahaayeen ciidamada lagu booliska ayaa bilowday xalay toodiyo tobanadii dagaalkaas soo dhexeeyey dadka shacabka ee deegaanka iyo weliba ciidamada new booliska ah ee- ee dowla deegaanka soomaalida ayadoona ay jireen maalmihii u dambeysay dhibaatooyin dadka deegaanku ay tirsanayeen daadiyo hase yeeshee dad ayaa saa ka qarxay saaruursi iyo garanaysaa dhiifanaan dadka deegaanka ka bacdi waa gartay ilaa hadda bal ka waran xaaladda deegaanka lagu dagaalamay maxaa saqasaa ka dhashay dagaalkan u dhexeeyay dadka shacabka iyo ciidamada dowla deegaanka soomaalida iyow sida xubnaha aan ku helayno dagaalkaasu reer saaka ilaa iyo salaadii maqrib ee galabta waa u socday inta udhexaysay dadka shacabka ah iyo weliba dadkaas ama ciidamadaas liyu booliska ah khasaare aada u fara badan oo labada dhinaca ayaa magaranaysaa ka dhalatay degmada gobolka xarunta gobolka beelle ee wareer oo xiriir aan la sameeyey waxa laygu sheegay in ilaa kontiga kow dhaawac gaaraya oo dhanka ciidamada liyu booliska ah xaggaas la gaarsiiyey halka isbitaalka shaafi ee degmada cabudwaaqa xiriir aan dhowaan mar dhow la sameeyey oo uu sheegay ilaa lix iyo toban dhaawac ah in lasoo gaarsiiyey dhimashaduna ma ahan wax xadad leh ama la qiyaasi karo inta la ogyahay ilaa toddoba ruux ayaa magaranaysaa cabud waaqa lagu aasay dhinaca kalena ilaa iyo xilligaani ma jirto kollayba wax wara oo aan ka helin laakiin dhimashadu ma ahan mid hadda le maadaama dagaalku ahaa dagaal subaxnimadii tobankii aroornimo ee saaka ilaa iyo hadda socday goobtii lagu diririyeyna ahayd goob miya ama banaana waa gartay yaa kala dhex galay ma jirta cid ku baxday galmudug ciidanka milatariga iyo dad isku xilqaabeen joojinta dadkan dagaalamaya maya ma jirto ayagu marka ay kala daaleen ayay magaranaysaa ay kala istaageen ilaa iyo xilligaanina goobihii saaka xaalaa uu dagaal ku biloway weli isku hor fadhiyaan ayadoona gelinkii dambe ee galabtay dagaalku awal teeriga bowrkii hal waji buu ahaa laakiin ilaa shan goobood ka qarxay dagaalku sida warka ama magaranaysaa xogta aan ku helayno ciidamada liu booliska oo deegaano badan oo aagaasi ah xarumo ku lahaa iyo dadkii shacabka ahaaba iyo xarun walbaba markii gelinkii dambe ay galabta ahayd baa dagaalo badan ka qarxeen haatanna sidii ayay xeryahoodii ugu sugan yihiin inkastoo xero walbaba dadkii shacabka ahaa ee diriray la diriray ay weli isdul fadhiyaan mana jirto waxa soo kala dhex galay ilaa iyo xilligaani haddii waagu uu beryana la garan maayo inay sidii oo kale isku waabareysan doonto oo ay bilaaban doonto iyo in ay kala dhexgal ay imaan karaan shayga ama ciidanka ugu dhow ee soo kala dhexgeli karana waa ciidamada federaalka etoobiya waa gartay meesha lagu dagaalamay mahad bashiir waa meel nuuce ah duldaaqsimeed may dadkan isku hayaan mise waa dagaal uu siisa iska bilowday xiriiro kala duwan khasaaro oo aan la sameynay dadka deegaanka waxa ay noo sheegeen horta meesha lagu dirirayo ma ahan meel ama dad dulaaqsin isku haya dadkan waa dadka deegaanka ciidankuna waa ciidankii nabadgelyada oo kalalka sugi jiray hase yeeshee dadka deegaanku waxay cabasho ka cabanayaan ama dhibaatada keentay jirdil iyo magaranaysaa dhibaatooyin kala duwan oo dadka deegaanka maalmihii u dambeysay si ay sheegayn lagu hayay iyo dad deegaanadoodii laga soo barakiciyey oo ay ku sheegeen in ciidamadu ay dad kale oo deegaano kale ay ka keeneen ay deegaanadooda intay ka barakiciyeen ay dejiyeen dhibaatada ugu weyn oo dhibaatada ama dagaalkani kicisay ayaa kow ka ah arrintaasi isku dhacaas ciidamada iyo isfahmwadaas iyo dadka shacabka ah ku kala dhexyihiin waa gartay marka meesha lagu dagaalamaya deegaan la degan yahay miya mise waa dhul bannaan oo dhul daaqsimeed ah way deegaano hadday udhaxaysaa iyo deegaanadii la deganaa iyo dhulkii udhexeeyey intaba waa lagu dirirayaa sidaa la socodsid ciidamadu deegaano iyo meelo laaba xeriyay ku lahaayeen xeryihii iyo goobahoodii iyo goobo kale oo magaalooyinka intaba dagaalku dagaalada waa ka socdaan mana jirto wax magaranaysaa baaq ama soo kala dhexgal hadday noqoto madaxda ugu sarreyso kilarka ama ka hadashay iyo ilaa iyo xilligan iyo madaxda kale ee federaal iyo dhinac walba iyo kuwa galmudug midnaba waa gartay marka wax hadda socda ma jiran oo cawaqa igala hadlayso ka socda waawaan oo ku aadan in lagu baxo ama la joojiyo dadka dagaalamaya
khasaaro ma jirto waayo dhibaatadu kolleyba waxay qabsatay waa dadka deegaanka iyo ciidanka udhexaysaa mana suurtageli karto in qeyb ka mida dadka deegaanka ay wax waawaana ka sameeyaan iyadoona ay magaranaysaa ciidamada deegaday iyo dadka shacabka ahna ay labada dhinacba ay hoobka kala duwan ay isku adeegsanayaan iyo magaranaysaa dhibaatoodii kala duwaneed ee ka dhalatay xaataa waxa ay kalistay in dadkii deegaanadii haaweyta aagii dagaal ka dhacyo dhammaantood ay ka wada barakaceen oo ay duurka ku wada jiraan ay deegaanadiina dhammaantood faaruq wada yihiin ayna isku hor fadhiyaan un ay joogaan askarta ciidamada ah iyo weliba kuwa shacabka ah ee dadka reemiyiga ah ee dagaalkaani bilaabay ama isku dhaca uu kala dhexeeyo ciidankaasi liyo booliska waa gartay waa is hor fadhiyaan dhinacyada ku dagaalamay deegaankan hadda dagaalku uu ka socdo haddaysan socon waawaan lagu kala dhex qaadayo ama lagu kala qaadayo ee, maxaa la filan karaa xaqiiqtan dee waxa la filan karo waa in markii shoodu isqabato ay uu dagaal kale meeshaas uu ka asboonaado sida een, kale waxaa xogow ay sheegayaan faarow in magaranaysaa een, deegaanka gooweyne oo dadkii magaranaysaa shacabkaa joogay ay ku qabteen dad maxaabiis ah Aha.
oo kamid ah ciidanka liyo booliska een, deegaan walba oo aagaasi kamid ah shacabka markii iyo ciidanka isku mar een, baa shacabku Waa xeryihii tababarka ayageeda sida ku wada waxa kaceen la qabanayo ee, dadka deegaanka miya mise waa ciidamada eh, new boliska ilaa sideed askari oo kamid ah ciidanka liyo booliska ayaa deegaanka goweyna lagu qabtay ka- kuwaas ay qabteen ciidamada daalkii dadkii shacabka ahaa ee xoololaqatada ahaa ee dagaalka iyo carada een, saakayta kula wada kala xeryo badan oo kamid ah xeryaha ciidamada liyo booliska Eh, ciidankan la qabanayo oo sideeda askari ah oo ka tirsan new boliska baxsan miya ahayeen mise waxay ahayeen eh, ciidan lagu qabtay eh, goob dagaal oo dagaala ka socda meesha Een, ciidamadan sida aan wararka ku helinay dadkii deegaankaasi aagaas joogay aan wareysanay waxay noo sheegeen in dagaal dhacay ka bacdi ciidamo ah, goobtaasi dagaalka lagu qabto isdeeda askari inta kalena qaarna ay baxsadeen oo magaranaysaa ay ka baxeen xeradii oo ay xeryahoodii kale isku urursadeen laakiin isdeeda askari ay dadka shacabka gacanta u dhigeen inkastoo ilaa iyo xilligan aysan jirin wax waxyeelo ah oo loo geystay waa gartay Eh, ma dhab ah in dagaalkaasi ay maanta ay ku biireen ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya si gaara qeybta daylabaatanada ka howlgasha deegaanka hirshabelle maya habeeraate ma jirto waay waad dareemi kartaa een, hirshabelle deegaanadaas ciidamo ka howlgala inaysan aagaani jirin oo aysan imaanin waan qeybta koob iyo labaatanaad unbaa xaggan ka howlgasho waxaaba yaraatee maalmihii u horeysay in ay meesha xadka ah ay kula wada hadleen muddo saddex beri ka hor ah ciidankan saraakiisha liyo booliska ayna ka wada hadleen sidii xal loo gaari lahaa dhibaatadan dadka shacabka ay tirsanayaan hase yeeshee ay isan jirin wax tilaabo ah oo ay qaadeen reer iyo magaranaysa aysan nal aaga joogin aysa caabuda dhawaaqna xeradooda un aysan ka bixin teeriya saakay intuu socday dagaalkaasi waa gartay ugu dambeyn bal waxay ka warantaa eh, dagaal baa dhacay eh, dad baa ku dhintay eh, dhibkana waxaa geysanaya waa ciidamada eh, karanka shanaad ee dowlad deegaanka soomaaliya ee etoobiya bal cawad waaq iminka ila hadlaysa maxaa ka socda iminka waxaa ka socda waad dareemi kartaa kacdoon shacab oo dad shacab ah oo tirsanaya in ciidamo dowladeed ay xasuuqeen ama ay weerar magaranaysa dhibaato ay ku hayaan Eh, waxaa ka socda in dhaawacyadii eh, xilligan isbitaaladii dhiigay loo shubayo in bulshadii laftigeedu ay dadkii dhibaatada loo geystay xoolaqatada ay u gurmanayso si ay dhibaatada ula qaybsato Eh, waxaa kaloo hadda magaaladu ay xaaladeedu ay ka degan tahay sidii maantay intuu dagaalku socday ay ahayd
barnaamijka toddobaadka tigaarmaha soomaaliya ayaad dhegeysanaysaa redio wacdana oo la socotaan toddobaadkan guddiga farsamada maamulusada galmudug ayaa waxaa mar kale ay soo sareen habraaca marka loo mari doono soo xulusta xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xilli weli ay taagan tahay cabasho ah in wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ay bedeshay qaar ka mida saxayaasha ee galmudug gudoomiyaha guddiga doorashada galmudug oo todobaatan kula hadlay magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa ku dhawaaqay habraaca ee mar kale kasoo saareen ee dhisida galmudug loo dhan yahay laakiin alxamdulilah waxaa guul iyo horumar u ah dhammaan ummadda reer galmudug meel kasta ay joogaanba in arrintaasi heshiis ka dhacay een khilaafkaasna la xalliyey haddana dhammaanteen aan isku beejinahay sidaas daraaddeed annagoo mar kale kasii anba qaadayna maaragtay dib u heshiisiintaas iyo midnimadaas ummadda reer galmudug waxaan rabnaa inaan la wadaagno een ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan een bulshaweynta reer galmudugba een habraaca ama jadwalka cusub ee ee shaqadu noogu socon doonta haddii alla idmo Een, laga bilaabo maanta oo ay tahay taariikhdu sagaal iyo tobanka bisha disembar laba kun toban iyo sagaal ilaa saddex iyo labaatanka ah, bisha disembar laba kun toban iyo sagaal Een, waxaan ka dhammaan doonaa oo aan meel iskaga xiri doonaa hadduu alla idmo arrintii xaqiijinta odayaasha iyo xalintii khilaafaadka ee ku saabsaneed baryahan howshooda aan wadnay Een, laga bilaabo een, afar iyo labaatanka disembar ilaa soddonka disembarna waxaan soo gudbi doonaa oo aan soo dhammaystiri doonaa dhammaan een, xubnaha een, golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug haddii alla idmo Een, soddon iyo kowda bisha disembarna waxaan samayn doonaa dhaarinta iyo howlgelinta een, baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug hadduu alla yidhaahdo Een, afarta bisha janaayo laba kun iyo labaatan waxaan u astaynay inay noqoto maalinta een, doorashada guddoonka golaha dowlad goboleedka galmudug hadduu alla idmo sagaalka bisha janaayana waxaan u asteynay inay noqoto maalinta doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa hadduu alla idmo intaas ayaan doonayna inaan een, ummadda soomaaliyeed iyo bulshada reer galmudug la wadaagno waxaana ku cudur daaranaynaa oo aan mar koowaad iyo mar labaadba ku cudur daaranaynaa een, ciladii farsame ee nagu timid iyo dib u dhici yaraa
toddobaadkan magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed waxaa ka dhacda dabaaldeg sanadgurida kasoo wareegtay doorashada lagu xasuuqay shacab soomaaliyeed oon waxba garabsan taas oo kusoo baxay madaxweynaha koonfur galbeed hadda hogaansha cabdicasiis xasan maxamed laftagaran doorashadaasi waxaa hal sana kasoo wareegtay markii la doortay cabdicasiis xasan maxamed laftagaran oo ku beegnaa sagaaliyo tobankii bishii labiyo tobnaad ee sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii doorashadaas oo garwadan ay ka ahayd dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasna ka dhacday magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed haddaba dabaaldega cabdicasiis xasan maxamed lafta garan waxay uga dhigan tahan waxaan toddobaadkan ka wareystay xildhibaan madgelin mad iftiin oo ka madax xubnaha baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed
marka horta yani aan ku salaamaya adigoo anta yani qadka ku jirta iyo anta soomaalida aad joogto meel kasta oo dhegeysiga ku jirta mase caawa dhegeysin doonto salaanta fiicantaan ku salaama asalaamu calaykum warahmatullahi tacaala wabarakaatu anaga baydhabaan joognaa wax dhibaataa kala mudgebe waxaa weeye ninkan aad ujeeda madaxweynaga inaga ah waa waktigii la doortay ku beeray maanta waa sana guulihiisi wafuud badan oo xeer qaran iyo xeer maamul goboleednimo aan imaade waa lasoo dhaweeyey insha allah ilaahay idankiisa waxaan rabnaa in nabad aan lagu sala guurayo tantiideen anigoo caafimaad dama sanadkaan sanadkiisa ilaahay na gaarsiiyo saasaan rabbiga warsin doonaa ilaahay haddii noo ogolaado wax dhibaataa kale ma jirtaa waa la socotaa sanad guuriga meel kasta ka dhacdaa mid kasta waktigiisa markii gaaro dee ninkaan waa nin oo hal sana u dhamaatay marka dee sanadguuriguna de waa muhiim waaye in de meel kasta nin kasta madaxweynaha waqtigiisa hadii la gaaro saasaa looga sanadguureynayaa annagana de dadkaas ka madadool maamul goboleedada oo aan maanta aan si fiican u shaqeeyo oo sida koonfur galbeed oo kale dadkaas iyo dadkaasaan ku jirnaa insha allah ilaahay idankiisna gudoomiyii baarlamaankii ku-xigeenkii wafuudi badan xildhibaano qaran maamulka madaxweynaha hiir shabeelle dhammaan dad badan baa lasoo dhaweeyey oo yimid marka caawa de waxaa dabaaldegaa lagu jiraa insha allah waa gartay muddo sanada shaqaynayeen madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta garan iyo xukuumaddiisa marka guulaha ugu weyn ay sanadkan ay gaareen oo ay rabaan inay xafladda caawa ay ka sheegaan ee, maxaa ugu waaweyn miidiyaa bala soo saar xilligii asiga la doortay ilaa saacadan ugu dhasanta soo qabtay oo tagay baraaba iyo degmooyinkii ee gobolada bay bakool shabeellada hoose wax gobodkiisa miidiyaada lasoo dhigay alxamdulilahi rabbilcaalamiin dhisidii degmooyinka wili waa lagu jiraa oo maamul konsulkii maamul sameyntii sida alberdi degmada dinsoor berdaal horaa loo sameeyey marka wax gobodkiisa xukuumaddiisina waa mid shaqeys waaye alxamdulilahi rabbilcaalamiin abni ahaana gobolada aan joogno sida bay boqoolna waa la socotaa adduunka waxaa ugu daran horta amniga ugu daran amnigana waa sugan yahay wax dhibaataa ma jirto insha allah ilaahay idankiisa sanadna wax lagama koobo karo oo aad ogtahay dawladeena oo hadda maanta dad u dhimin oo aan dawladii qaranka ah ayaa weli abayo badan oo meel kasta aan abayo ah laakiin maamul goboleed ahaan haddii loo fiiriyo maamul goboleedada maamulka ugu wanaagsan waaye haddii laga saaro puntland kuwa kale ayagan kismada ay ku jiraan alxamdulilahi rabbilcaalamiin annaga haddii waxaan ku faanay nabadaan ku faanaa nabadina ka hor wax koola lawata lagu faani kariba ma jirto nabadda anagana Maaragtay, dhagdhag waay eh, qeybo ka mid a deegaanka koonfur galbeed waxaa ka jira dhibaatooyin ee, geysanaya al-shabaab iyo dagaal beeladyo ka dhaca qeybo ka mid a ee, gobolada koonfur galbeed si gaara gobolka shabeellaha hoose oo aan ognahay in dhibaato xoog leh ay ka taagan tahay marka eh, muddada sanadka ah uu shaqaynaya madaxweynaha xukuumaddiisa ee, wax kama aysan qaban marka ee, sanadkan cusub u bilaabmi doono qorshaha ugu jirta wax ka qabasho dhibaatooyin ka jira qeybo ka mid a deegaanka koonfur galbeed wallaahi shabeellada hoose markaan shabeellada hoose waa dhulka ugu baaxugin waay koonfur galbeed sideed degmo waaye badidoodana dawladda gacanta ku haysaa waa la socotaa walaweyn afgooy awdheeglo degmada marke korneele baraabe intaasoo dawladda gacanta ugu jirta kuwa yaro farkutiriska ah oo sablaan iyo wax limidana shabaab baa dushooda taagan oo aan badanayn waa la socotaa shabaabkana sidiisibe soomaali gees iyo gees meelaan joogin ma laha laakiin ha ahaatee shabaab haddii hataa xeed iskugu furfursanaa dib oo ka shaqa waay soomaali loo soo diray wuxuu yar waayo waana waxaa u baahan yahay dawladda qaranka iyo maamul goboleeda oo madaysin ayaa lagu baabi'in karaa laakiin taas haddana ma noqon karto annaga waxaan rabnaa sanadkan sanadkiisa haddii la gaaro koonfur galbeed meelihii annaga aan xukun oo koonfur galbeed ma rabno inaan shabaab joogo dadkana nabadaa la faray nabadaa dee dib heshiisiin badanaa loo furay waa dusha socod shalay ugu dambeysay maadaraad dad abashis muujinaya oo cabaada oo beesha kusoo jeeda jaag muktaar حتى والله سبي سيدي هرنا والله سبي سيدي سيس سيدي هذا بالمن وحنا ربنا ذلك نجا إيه ذلك نجا إنه أسود دوبل أنت بس كاسين سيد هذي مجارو عن بابي أنا صلاتي وحي لما دا وبشي سيد طبعا الله فرو ذاته ودين كان الله فرو فاسا ربنا إن شاء الله وحكرة tahay, كيف من eh, العيلة magaalada Xuddur ee gobolka Boqol.
الله أركايو إن شاء الله Ah, magaalada xudur ee koonfur galbeed waxay go-doonsan tahay in ka badan ee shan sano al-shabaab ayaa goodiyay deegaankaasi ma jiraan ee, wax ka bixi karaan soona geli karaan marka ee, maxaa u diiday in koonfur galbeed dhibaatooyinkan ka jira ee deegaanadaasi ay wax ka qabtaan islamarkaasna ee, shacabka loo furo wadooyin ay ka baxaan soona geli karaan islamarkaasna ee, lagu ganacsan karo waa fiican tahay su-aaltii awaa horta anaga caabo waxaa noo aha dawladda dhaha dawladda qaranka caabo noo aha dhaliisha anaga nagu dhici lahayd dawladda noo geyn dawladdaas noo aha waa ciidamada iyo qalabkaas oo lagu dagaalamayo oo wadada lagu furaa iyaa laga rabaa inay soo saaraan Aha.
Eh, dawladdaas oo qaranka caabo noo ahna maamul goboleed baan nahay waa gartay kanaanka anaga iyo awoodda anagana waan qaadanay waa rusabka darac guudiyo tagay guud ama madaxweynaha waa ku khudbeeyey meesha maayo ku diro tagay si fiicana u khudbadiyo fiicana ku jeediyey waxaan rabnaa hadda in wadadana la furo anagoo kaashinayno dawladda qaranka waayo anaga caabu waxaa noo ah dawladdaas oo muqdisho joogto oo qaranka taliskana iyo iyaga waayo adiga markay cod diyaargaroobaan oo xubka iyo sosaalidii iyo dadka lagu baxsanayo markii diyaar laga dhigo Aha.
aniga hor baan socdaa hor aan galayna maa gadaal ma galayna insha allah ilaahi waa ayaa ogolaada gartay ee, koonfur galbeed ma leedahay ciidamo iyadoo gaar ah oo sugi kara dhammaan amniga deegaanada koonfur galbeed si gaara deegaanada leeya al-shabaab baa hadda laga saaraya oo والله ده شبه لازم صار لسه بتاع فربوغ لي جديد عندها الله سو حليه ده وما لقينا مره وانت بتقول كلها كلا جاي اذا ما كان والله ديارين ده عندها عندي الله برافو انا المفروض الجدار او انا انا تراويش البلد اذا ما المفروض البلد Aha.
وعندي في تجربه المستر او كلا Aha.
الى صدرات كيلومتر يا براري كمان الى راح نقاط او يا سفر اذا كان وشي بسنه وجوغا او كفر البلد فربوغ لي جديد تجربه كسر ديره برجاله waajib waa lagu soo taa xudur anaga maanta dalka naga oo maamulada maamulka ugu fiican oo lagu faani karo waayo waayo degmo anaga aan qabanay waxaa jooga ciidamo ka tirsan ciidamada oo koonfur galbeed gaar u ah maadaama kala guur la kale oogo madaxweynihii hore markii halka ka tegay iyo anaga oo markaas halka farsamay waad la socotaaye oogo dawladda markii aan miil dooranayo ciidamadii oo muxadaraaqeed isku dheelitiso siina waa la isku dheeli karay insha allah ilaahay idankiisa waxaan rabnaa gudoomiyihii gudoomiyihii degmooyinka waa la kala qaadgaaday inta dhimana waa la kala qaadi doona haddii alla ogolaado waxaan rabnaa ciidamo dhabba u dhaarada dalka iyo dalka iyo diinta difaacay shacabka soomaaliyeed kaas aan koonfur galbeed annaga iyo madaxweynaga naga oo hor socda in ka safayna nimanka nabaddiidka oo ku dhuumalaysanaya dalaadka ana maamulada eh, magaalada baydhabo ee gobolka baa ee koonfur galbeed ee, doorashadiisii madaxweynaha ee, dhiig baa ku daatay dad waa ku dhinteen dad kalena waa ku dhaawacmeen kuwana xabsi ugu jiraan marka eh, ma jiraan dadkaasi wax loo sameeyey oo ah, dadkii dadkaasi ka dhinteen ama ka dhaawacmeen eh, wax lagala hadlay Eh, horta waa haddii aan kugu dareyo koonfurgalbeed horta markii dadka dhacay madaxweyneganaga wuxuu ahaa musharax nin halkaas talada ahayna ma ahan xilka xildoon ah dadka musharaxiinta oo ku jiri oo ah, dadka haddii xiriir ku jiro asna wax miirin oo dad lama shigin wuxuu ahaa nin naqo musharax ah dadkaasoo ku jiray ilaahay asigaa u qoray inuu ku noqdo madaxweynihii koonfur galbeed dadkii dhibaatada meesha ka gaartay iyo dhibaatadiina dhowr diyaaj ayaa meelaa loo yeeray ayaan imaadeen dad shaki oo beela keligeeda ma ahayn horta dhibka markuu dhacay mudanaadka banaanbaxaas waa reer baydhabo oo dhan baa u badanaa haddana tii waa lagu xaalmariyey intii dhinatin allo anaga dadkoodana waa la Waa gartay, eh, dowladda federaalka Soomaaliya- la qaabilaya ilmihii yaroo meesha waxa ka gaareen Aha, oo dol- dadkoodaas la sabrinayo taas iyada waa furun tahay wax dhimana waa la dhibaatiri doonaa laakiin waa gartay eh, dowladda federaalka soomaaliya ee asagii doorashada koonfur galbeed u waday marka eh, waxaa loo soo afduubay mukhtaar rabi cali umasuur oo ilaahay hadda xabsi ku yeera muqdisho ugu xiran dowladda federaalka oo asaga kula tartami lahaa ku samaxtinay koonfur galbeed qorshe asaga loo dejinayay ahayd inuu kusoo baxo kursigaani islamarkaasna la dhibaateeyo dadka asaga kasoo horjeeda marka maxaa u leedahay eh, masharax buu ahaa maadaama asaga meesha loo waday dhibkan dadkeena daraadiisa dhibkan asaga u dhaceen taa shuguul kuma laha madaxweyne garaga shuguul kuma laha waxaa waaye meesha waxaa joogay macnaha cilmutanasulada uu sameeyay iyadoo waa sawaab u dhiman sharif xasan sheekh aadan madaxweynahani musharax u ahaa mukhtaar koobowna anaga meeshii looga imaadiyo meeshii kale macnaha anaga dalka anaga dawladda u sarreysay dawladdaana u timaaday oo xirsay adiga iyadaana u xiran yahay baydhowna kama xiran bay muqdisho uu ku xiran yahay waxii loo haysta iyo waxii loo helitaa dawladda la raadin doonaa iyadaa la weydiinaya taa shuguul kuma lihin ninkaana musharaxiisa waxaa la tartantay asiga shan shan ugu ahaa waxaa la tartamay taliyihii hore nabad sugudud waxaa la tartamay aadan maxmud nuur aadan tarator waxaa la tartamay ambashadoorkii en, eh, uganda waxaa la tartamay nin bashaw la dhahay intaas oo dhan musharaxiin ahaayeen dad musharaxiin dad la afduurgan imanka ma jirin Waa gartay, hadduusan, ujeeda oo dhan eh, waa waa ninkaas mukhtaarne aniga mukhtaar wuxuu aanaa shuquul kuma yihi hiritaankeyda dawladda ugu timaaday iyo xirtay hadduu ahaa karaanka naga ah ninkaan wuxuu xirin yahay taanu madaxweyne goor badanaa tagay waan tagay eh, dadkii mukhtaar kusoo jilbeen ahana waa lala kulmay wax maanta dhibaato ah oo meesha oo dusuloo aana aadan mada ma jirto Hadduusan lug ku lahayn, eh, waa gartay, eh, maalin ka hor.
insha allah ilahay idinkiisa maalin la soo dhaafay ee magaalada baydhabo ee ka socotay kulamo lagu barodiiqayay xariga ama lagu dalbanayay ee xariga mukhtaar raw cali mansuur sababta loo joojiyey banaabaxaasi iyo ee laga dhigi lahaa qaar ka mid a baydhabo oo madaxweyne aadan ugu baxshay in la waxaysan jirin karin banaanbax laga dhigi karo baydhabo maxay ahayd waxaas waxaad ku murjiyaan ku joogtaan waxa oo sal ishaade madaxnaad ku sheegay mukhtaar sidiisaba nin xirin banaanbax iyo shoobri iyo buuq iyo wax uma tarinaysa ninkaas nin waxa waaye saa lagu soo deyna waaye waa yaa gartay laga hariira waaye Waa yaa la gartay.
aada man farmaajo dalka u sarreysay waa lala fidhiishiyey laakiin meel banaanbax lagu sameeyey oo horda lagu bacsiday oo ciidamadii la horgeeyey oo jiiri dab lagu daadiyey mise dal laga qabtay kama warqabna baydhabo nabadeedu haaye Mhm.
mukhtaar waa xilinahay sidii lagu xiriy sidii kale abdoo aqaantaa dawladdaas xiritay dawladdaa la weydiinaa mukhtaar wuxuu qiirinaya Waa koonfurta kan doorashadii- nagaan waa musharax ah mukhtaar musharax laba musharaxee waa gartay doorasho dhiga ku daatay ee cabdicasiis xasan maxamed lafta garan uu ku soo baxay caawa dabal degaya sanagurya kasoo wareegtay marka maxay uga dhigantaa
waa waxaad ugu dhigan tahay eh, waneer iyo nabad iyo baroordiid iyo barwaaqe bashbash waa sanadkii tagay oo asna la doortay sanad guurihiisu eh, kan kiisina anoo nabad qabno bashbash iyo barwaaqe ah alla hana gaarsiiyo madaxweyne eh, sharaf ah loo doortay alxamdulillahi rafoodo aan ku jirin doorasho xur iyo xalaal ah lagu doortay alxamdulilahi rabbil caalamiin codkana ka guuleysiday waaye waxqabadkiisana miidiyaha kanaalka koonfurta baad ka fiirso iyo maqseedada insha allah ilahay idinkiisa waxaan rabaa tantiida anigoo caafimaad qaba inta ilahay ila gaarsiiyo soomaalina kuwa isu keeno ilaahay isu keeno waa u dacaynaynaa dawlad kala dambeyn i sharaf leh ka saartay adowga dalka wadooyinkana furtay allah hanoo ziyaadiyo insha allah ilahay idinkii shacabka soomaaliya meel kasta joogana haloo sheekaa ilahay maamuladii dawladda barnaamijka doodka tayar arrimaha soomaaliya ayaa dhegeysanaysaa reediyo wacdana oo la socotan ayax dhibaato daran ku haya qaar ka mid ah deegaanada galmudug oo si gaara dadka xoldhaqaatada ah ayaa todobaadkan dabiiqaysi wuxuu soo gaaray ee magaalada cadaado dhibaato iyo falcelin uusan filin ayuu kula kulmay shaqsiyad ayaga u arkay cunidiisa caafimaad waxtar leh warbixin arrimahaas la xiriira waxaa toddobaadka noo soo arooshay mahad nuur axmed bil ka hor deegaanada maamulka galmudug waxaa laga bilaabay la dagaalanka cayaanka loo yaqaano ayaxa kaasoo xaalfin baan ku hayay dadka xoolodhaqatada ee ku nool dhulka miyiga oo isi soo taraysa cabashada ay ka muujinayaan balse shalay iyo maanta ayuu jawiga ka duwan yahay sidii hore oo dad ku nool magaalada cadaado ayaa cun ahaan u samaystaa cayaanka loo yaqaano ayaxa kaasoo hadalhayn badan ku yeesha baraha bulshada ay isticmaasho qaar ka mid a dadka ku nool magaalada cadaadoon la kulma ayaa u arkay inuu yahay cayaankan loo yaqaano ayaxa kheyraad dabiiciga alla ku manaystoo ka faa'idayso u baahan
annagana halkaan waxaan waxaan ugu dhiirigeliyey diinta islaamka sharciga islaamka aan ugu dhiir- aan ugu dhiirigeliyey kitaabadan ku kitaabadan ku aragnay bini aadan kale war ugama rabno muslim iyo gaala gaala gaala kale wixii caalamku jooga waa cunaan saasaan ku cunnay wixii kaloo xalaal aan aan kitaabka ku aragno waa cunaynaa wixii xaraamna waa kale xarayn maanta waxaan aaminsanahay deegaanada isna maalmihii ugu dambeysay in laga cabanayo cidaha laakiin dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinaysa oo ku dhiirigelinaynaa in ay ayaxa ay ugaarsadaan cunaan waxaan aaminsanahay in caafimaad badan cudurro badan caafimaad uu yahay waxa ugu badan ee dadkan ugu dhiiranayaan cunada cayaanka loo yaqaano ayaxa ayaa ah mid ay caafimaad uga raadinayaan oo sheegeen inuu ku jiro caafimaad saa'id ah cunada cayaanka loo yaqaano ayaxa ayaxa waxaan aaminsanahay in waxyaaba badan caafimaad uu yahay Eh, waan raadinay libixila habeenaan raadinay waan soo qodanay shalan waxaan aaminsanahay inaan ku quraacanay weliba aan ku qadaynimanahay runaanti aniga waxaan cunay dhabar xanuun dhabarkaasaa leeyahay Eh, markaan cunay waxyaaba badan aan dareemay saakiin firfircoono badan iyo caafimaad badan aan dareemay Eh, runaanti dad badan ayaa naga soo dalbaday runaanti oo ilaa saaki ilaa xal aan u geynaynay oo runaanti ay laftirkooda caafimaad badan sheeganaya ayagu waxa weeye ee, caalamka waa laga cunaa ee, soomaalida unbaa hadda manaa maanta dambaysami caalamka waa laga cunaa marka ayaxu sidiisaba cunno hadday taa anagu waa waa cunnay waana tajrubaynay hadda manaamada waan waan shiilnay sida cunaha aadba ku arkaysay manaamada baraha bulshada markaa shiil markaa shiilana waa maxaan ku rahdaa waa ku qadaynay waan ku quraacnay waxyaabo badan oo manaa maxaan ku rahdaa oo hadda anigu xanuuno ayaan dareemayay oo dhabar xanuun iyo wax waxaa ku yidhahdaa dhikar iyo waxyaaba badan aan dareemayay wixii marka maxaan ku yidhahdaa maadaama shalab hadda isaga xunadiisa shalaba iigu horreysay waa macnaha xalay si wanaagsan u seexday kaniini ma aana cunin ilaa waktigaan dhiigna wana waa waa degan yahay dhiiggu hadda kuma kacsana dhowr xanuunkuna waxaa weye isna waxaa weye waa waa isna waa hooseeya oo dhowr xanuun maxaan ku rahdaa ma jiro cunidda cayayaanka loo yaqaan ayaxa oo qaar ka mid a dadka ku nool magaalada cadaad ay u samaystaan cun ahaan ayaa inta badan noqday mid aad looga hadalhaya baraha bulshada ay ku kulanto iyo gudaha magaalada cadaado
barnaamijka doodka tayarimaha soomaaliya ayaad dhegeysanaysaan radio aadanna waa la socotaan maamulka hirshabelle toddobaadkan waxa ay ku dhawaaqday in ay dhammaysay tabashada dadka reer buurobelde ay ka qabeen maamulka hirshabelle waxgaradka milaankaasi way beeniyeen waxayna sheegeen in xal haba yaraatee aysan jirin laga gaaray khilaafka u dhexeeyey waxgaradka deegaankaasi iyo wasaaradda arrimaha guud ee maamulka hirshabelle gudoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada buurobelde ee gobolka hiiraan cabdisalaan axmed khaliif oo toddobaadkan la hadlay radio cadaado waxa uu sheegay in haba yaraatee la dhameeyey khilaafkii u dhexeeyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale waxgaradka deegaankaas taas oo ka dhalatay magacaabista iyo xilqaqaadista maamulka magaalada buulaberde iyo kagaabista dhisitaanka golaha deegaanka waxgaradka deegaankaasi ay ku eedeeyeen in ka gaabisay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle
wallaahi xaaladaha ugu dambeeya degmada dowladasku waa ka wanaagsan tahay waktigaan kula hadlayo wax barbaleen ma taagno wasiirka arrimaha gudahana waa nala joogaa waqti xaadirkan beelaha ayuu inuu la kulmo bilaabay walba hadduu alla qadarana insha allah isbuucan hadduu ilaa yiraa rajo ayaa filaynaa
waa gartay iyoo la kulmay ma maamulka degmadu la kulmay waxgaradka deegaanka miyuu la kulmayay cidda la kulmay oo xalkan lagala hadlay maxay ahayd
maamulka degmada wuu la kulmay si fiican ayay wada hadleen waxbay meel isla dhigeen buliburka qaybaheeda kala duwan qabiilada deganna hadee wuxuu jecelyahay hadduu alla qadaro qoys qoys ama qabiil qabiil in ula kulmaa waa gartay marka waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlayay oo wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka uu kala hadlayay waxgaradka deegaanka iyo maamulka degmada maxay ahaay
kolba dadka hadda waxay jecel yihiin ama siday rabaan marka kaaga hadla konsalka dowladda hirshabeelle ayaga u ballan qaaday taas ayay rakiisaynayaan
waa gartay waa gartay buluberde waxaa ka taagnaatay xiisad udhexaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxgaradka deegaanka oo ku salaysneed kagaabista wasaaradda arrimaha gudaha ee dhisitaanka golaha deegaanka marka waxyaabaha laga wada hadlay oo wasiirka kula hadlaya waxgaradka deegaanka qiima ka heed arrintaas
si fiican tan ugu muhiimsanoo hadda in laga hadlo la dhameeyo la rabo waa midaas ayada ah waa gartay marka xal laga gaaray xal ma laga gaaro marka mise weli waa taaganta arrintii oo weli waa la wada hadlayaa
wallaahi waa la wada hadlayaa oo hadda hal qabiil ma degana buuliburta qabiilada dhanna waan la kulmaa oo artigooda iyo fikradooda oo usoo jeedsadaan kadibna hal fikir oo laisku ogyahay ama hal fikirkii markaas isku raaca hadduu alla qadara in meel la dhigo oo kaas wada qaadan isleeyahay buuliburta u nahay laakiin almuhiim dadka fikirkooda ama jeceylkooda marka kaala hadla konsolkaas uyahay waa gartay marka ilaa hadda ma jira marka khudabo lagu hesheeyey oo meel laisla dhigay oo ah sidii loo wajihi lahaa golaha deegaanka dhismahooda iyo qaabka wax loo mari lahaa
may may may horta wa wax hadda lagu heshiiye ma jiraan wax hadda lagu heshiiye ma jiraan laakiin waa laisla gartay waa gartay in ka badan toddoba beri ayuu maxamed cali cali ku sugan yahay buloberte marka ilaa hadda ma jirta miya xal rasmi ah oo la gaaray oo ku saabsan golaha deegaanka dhismahoodii iyo waxyaabay ka taagnaa deegaanka
way jirtaa oo wasiirka qabiilada kala duwan ayuu la kulmayaa marka ugu horeysa maamulka ayuu la kulmay degmadu xirneed ayuu dib u furay mafaasiixda markaas caqabada ka taagneed ayuu dib u soo celiyey waxyaabaha kaloo dhanna hadda insha allah waxaa rajeynaa isbuucan hadduu alla qadaro inay wada hagaagi doonaan waa garta buluberde waxaa ka taagneed dhibaato xagga maamulka ah oo waxgaradka deegaanka ee dhow jira ka cabteen oo ah magacaabista iyo xilkaqaadista maamulka degmada markasta lagu sameeyo aada mooday buluberde in ay ka duwneed deegaanada kale ee gobolka hiiraan ee ka tirsan marka waxyaabaha laga wada hadla qiima ka ahayd xaasam laga gaaray
waxyaabaha laga hadlay waa ku jirto hadda waxa ugu muhiimsan ee dadka konfur ku raadinayana waxyaabahaas ka mid ah waa garta marka wax lagu heshiiyey ma tahay marka mise la dhameeyey khilaafkaas
way jirtaa oo wasiirka qabiilada kala duwan ayuu la kulmayaa marka ugu horeysa maamulka ayuu la kulmay degmadu xirneed ayuu dib u furay mafaasiixda markaas caqabada ka taagneed ayuu dib u soo
waa garta bolibarda waxaa ka taagneed dhibaato xagga maamulka ah oo waxgaradka deegaanka ee dhowjir ay ka cabteen oo ah magacaabista iyo xilka qaadista maamulka degmada markasta lagu sameeyo oo aad mooday bolibarde in ay ka duwneed deegaanada kale ee gobolka hiiraan ee ka tirsan marka waxyaabaha laga wada hadla qiima ka ahayd xasam laga gaar
khalaafka guud si guud ahaan bolibarka hadda way jiranta xaaladeedu waxa qabad oo jira ma laha waxyaaba laisku wacaasi way ku jiraan waxaasna waa la qadar isbuuca gudihiisa insha allah hor ayuu ku dhamaan doonaa wax walba oo jiro haddana magaalada way degan tahay wax dhib oo ka taagan ma jiro waa gartay magaalada banaanbax baa ka dhacay dhibba ka dhashay banaanbaxaasi dhimashihii dhaawac ayaa la gaaray oo dadkii halkaas banaanbaxa ka dhashay ka dhashay marka xal ma laga gaaro oo dadkii dhibaatada ku dhacday ma la qanciyo
waxyaabahaas waxyaabaha hadda waxyaabaha loo fadhiyo ka mid yihiin ayay qayb ka yihiin insha allah marka hadda in tafaasiil buuxda ka siiyo ma jecli marka hadduu alla qadaro insha allah marka lagu heshiiye ayaa si buuxdo hadduu alla yidhaahdo lagu soo tabi doonaa
gudoomiye waxaan xog ku helnay in waxgaradka deegaanka iyo sidoo kale wasiirka ay isku fahmi waayeen qaabka golaha dhisitaanka iyo sidoo kale joojinta magacaabista iyo xalkaqaaysta maamulka magaalada bluberda gobolka hiiraan
may may may waa ilaa hadda waxaa sameyneysaa wax hordhacay hordhacna ma laga hadla iyo malaha waa laga fiican yahay sidaan kuu sheegay qabiilaha qaarna wuu la kulmay qaarna wuu dhiman yihiin sida aan jecelnahayna insha allah siday hirbuunibu ku jecelyihin ayay ku dhammaan doontaa waa garta marka waxyaabaha ay wasiirku waxgaradka kula hadlayay oo ka dalbanayay oo wasaaradda sagaarka u hamxay taa waxyaabaha wasiirka uu dalbinayo waxgaradka uu kala hadlayo oo rabo waxgaradka ee boloberto inuu ku qanciyo maxay yihiin
ugu horreynta wasiirka amniga si buuxda in loogula hadlaa amnigii waa la dejiyey xiisadihii socday waa la dejiyey hadda waqti xaadirkan kale bulshada qeybeeda kala duwan ayuu la kulmaa si wanaagsan ayayna ugu socotaa wax hadda xumaan ah ama caqabad oo kusoo gudbi kara haba yaraatee ma jirto oo wanaag ahayn waa gartay waxgaradka deegaan ah qaybo ka mid ah oo la hadalnay waxay noo sheegeen in wasiirku uu la kulmayo qaar
cabdisalaan axmed khaliif oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada bluberda gobolka hiiraan ayuu kaas ahaa uu sheegay in hirshabeelle ay ku guuleysatay in lasoo afjiro khilaafka muddo u dhexeeyey waxgaradka magaalada buluberde iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle waxgaradka buluberde wayna beeyen waxayna sheegeen habeeraatee aysan jirin xal laga gaaray khilaafkaasi nabadoon cali cabdi oo ka mid ah nabadoonada buluberde oo dabaadkaasna la hadla redio cadaada waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha oo ku sugan buluberde uu la yimid shaqooyin asaga u gaara islamarkaasna ay ka biidiideen maya adeer kulamo badan baan isku noqonnay hadda waan ismari waynay isaguna wuxuu watay buu noo sheegay annaguna waxaan ummadda omboleed baan u sheegnay waan ismari waynay waa gartay waxyaabay laga wada hadlay oo isku maraweyseen wasiirka maxay waay gudoomiye uu soo magacaabay oo isaga dul taagan ayaan diidnay isaguna gudoomiyahaasoo wataa arrinkaasaa lagu kala tegay nambarka koobaad waa gartay
arrinku marka waa sidaas ayadaasaa lagu kala dhaqaaqay welina ma welina kaba talasumin oo ummadaas waxay rab rabitaankeedaa ku shaqaynaa asaga lagama helin waa gartay annagu annaguna waa tala waa talasulnay ee noo taleysana kama helin oo waan diidnay waa gartay
arrinku marka halkaasuu ku kala taagan yahay waa gartay marka laga soo tago gudoomiyahana usoo magacaabay buloberde waxyaabo kale laga wada hadlay oo ku saabsanaa banaanbixii iyo dhismihii golaha deegaanka ee hakad ku jiray iyo joojinta magacaabista iyo xilkaqaadista maamulka degmada iyo dhibaatadii ka dhalatay banaanbixii ka dhacay ee buloberde waxyaaba laga wada hadlay oo aad wasiirka kala hadasheen qiima ka ahayn dhacdooyinkaas
adeer arrimaha dambey ahaayeen arrimaha dambey ahaayeen waa ballankaan lahayn aawey maxaad uga baxtay adiga iyo inta kula halmaashaba aawo ballankaan lahayn maxaad uga baxteen arrinku sidaasoo ahay dadweyne waa gartay
hadda maxaa xala buu yidhi waxaa xala waxaa xala guddoomiyaha soo magacaabayso magacaaw ballan kuma lahayn oo waan ballanay inaan wax damba la magacaabeyn hadda deegaano intii ha dhaqaaqdo oo ha shaqayso dhibaatadu ka timid dhibaatadiina marka ballankaad ka baxtayna raalligelin ka bix ka bixiyo ummadda mas-uulka ka tihiin sidaasay ku qanci kartaa annaguna sidaasaan u sheegna ma garatay waa garta marka isagu muxuu ku jawaabay muxuu idinku yiri
yaa isagu muxuu ku jawaabay oo aad kala kulanteen marka
waan ku jawaabay wax kastaba waxa ka horeeyo deegaamiintii inaan isla aqbalno wiilkiina laga aqbalo annaguna waxaan nidhi wax kasta haddaad sheegto wiilka ka aqbali mayno wiilkii oo dhan wadinba nala taleysanaysaa waa gartay ma- maadaama ah, isagu oo ma wuxuu diidan yahay dhistaan golaha deegaanka oo ma wuxuu doonaya markaas inuu soo magacaabo mas-uuliyiintani eh, mise waxa laisku fahmi waaya qaabka loo sameyn lahaa golaha deegaanka iyo eh, qorshaha kale ee wasaaradda ka damacsan tahay eh, dhistaan golaha deegaanka ee deegaanada hirshabelle si gaara bu- eh, buulo barde
adeer lama gudagelin ee waa arrinkii koowaad wiilka iska daya nala talayso oo aan galno gudaha aan galno oo deegaamayntii xalkeedii aan galno iyo wiilkii ha layga aqbalo arrintay arrinka laysku waayo waa sidaa ma garan waa gartay marka eh, in mise jara soo laabateen oo kulama qaadateen oo arrintan laga wada hadlay
in badan baan ka wada hadalnay aan xalka isla aadno wiilka meel naga dhig ma gadmayo kumana jirin ballankii Eh, ummadda aha, in- ummadda raalli ahaash ummadda raalli ahaashadeeda raac ummadda nin kasta oo mas-uula ummadda raalli ahaashadeedu raacaahe rabitaanka ummadda raac baan nidhi isaguna waa nala gara waayo ma garan waa gartay in ka badan eh, isbuuc ayuu ku sugan yahay buulo barde eh, waxyaaba ugu muhiimsan laga wada hadlayay ama qodob koowaad ma wuxuu ahaa eh, aqbalidda gudoomiyaha cusub usoo magacaabay ee buulo barde adinkuna ka biidiideen
halkaasaa laysku mari waayey waxa ee banaanbaxu ka yimid wal waxa banaanbaxa iyo kacdoonka ummaddu ka yimida waxa ahaa war deegaanka aan isla aqbalno wiilkad wadana naga daa ee xukun fara badan oo isdaba joog ah oo aan kala go' lahayn baad nagu wareeriseene naga daa kaa xag kaa xagga dhigo ninkii mudnaanta ummadda kusoo baxaan aqbalayna adiguna aqbal arrinka laysku waasaas oo ahay oo kacdoonkaba keenay waa gartay wasiirka hadduu xal mooday eh, magacaabista gu- eh, gudoomiyaha degmada iyo mas-uuliyiinta kale la shaqay lahayd adinku maxaa ku tanaasuli weyseen oo ah, marka hore inta aad ka aqbashaan eh, loo gudageli waaya dhistan golaha deegaanka iyo qorshaha kale ee wasaaradda ka damacsan tahay eh, buulo barde
adeer aabbahaa ninkii aamini waa adiga kuma aaminaa la yidhi waa gartay
hirshabeelle aaminkeeda nagu yaraaday mar haddii aaminkeeda nagu yaraadane hadda ee, waa aad baan u kala boodnay ilaa rabitaanka ummadda laga aqbalo ama laga soo dhaweeyo waxay ayagu rabaanay nagu shubayaan dana nooguma sugnaa iyadaasaanan diidna waa gartay marka haddii eh, adinkuna aad meel istaagtaan eh, wasaaraddeena ay ku adkaysato inaad bashaan eh, gudoomiyaha soo magacaawday eh, suurtagal ma tahay in loo gudbo eh, arrimaha kale ee masiriga ah ee bulobardi sida golaha dhisitaanka iyo qorshaha kale ee ee ay ku horumari karta bulobardi
adeer dawladdu waxaa la rabaa inay la talaysato ummadda hadday la taliso weysana ummaddu ayadaa tashanaysa ummadna lama baabi'i karo rabitaankeedana ee lama cadaabi karo haddii wasaaradda arrimaha gudaha ay gabahama joojiso golihii dhisitaanka ee markaasaan soo magacaawday mas-uuliyiintan xalka bulobardi muxuu noqon karaa haddii eh, aad ka biidiidaan in aqbashaan ee gudoomiyaha ee bulobardi ee wasiirka uu wado eh, wasiirkuna ku adkaysto in eh, uu xilkan in aqbashaan maahana aan loo gudbi karin golihii dhistaanka ee deegaanka eh, maxaa isbedeli kara
adeer aqoonsi waa gaarkiisa laakiin danaheenaan ka tashanayna ummaddaan iskugu yeeraynaa waxaan u samaynaynaa gobol nabadeed aan u dhigaynaa ummadda inay wada talaysato mas-uuliyad raalli ka tahana ay samaysato sidaas sidaasaan ugu baaqaynaa ayadaasaanan ku tala jirnaa haddaan wayno dawladna la talaysato noo talido warkeena aqbasho haddaan wayno taasaan ku qasbannahay aqoons- aqoonsi waa gaarkiisa laakiin inaan tashanaan ku hasbannaa ayadaasaanan ku tala jirnaa Eh, wasiirka arrimaha gudaha ee qorsha wata ee ku saabsan dhistaan golaha deegaanka iyo sidoo kale magacaabista maamulka degmada ee bulo barde adinkana waa kasoo horjeestaan marka maxaa xala eh, ma raadsan xal kale mas-uuliyiinkan oo ma ka hadasheen eh, joojinta ee mas-uuliyiintan iyo qaabkan u wato ee wasaaradda arrimaha gudaha
adeer waxaan u sheegnay bini aadan xal kama maarmeed xal kama maarmeed dib u laabo madaxdii kaa dambaysa la talayso ummadda tale ummadda taladeeda hal hala raaco dawladna diidanee taladeeda hal raaco dil la raaci waayo ummadda cadaadinta laga badeeyana way tashanaysaa haddaanan taladeed ku jirnaa saasaan u sheegna ma garat waa gartay marka eh, ma ku qanca marka eh, oo dib ugu laabanaya hirshabeelle iyo mas-uuliyiinta ka sarreysa
hadda anaga qanacooda xilban nagama saarna anaga qanacooda xilban nagama saarna dawlad jaceylkii waxaan ku rabna haddaan wayna inaan tashanaa xil naga saaran yahay waa gartay wax garadka deegaanka aad tihiin eh, haddana ku qanceen mas-uuliyiinta loo soo magacaabaya ee buulo barde eh, wasaaraddan ay ka culays ay ka saartay eh, dhistaan golaha deegaanka halkiina wuxuu noqonayaa inaad eh, wasiirkan aad diidaan eh, dhistaan golaha deegaankan ay istaagaan
hadda bini aadamku wuxuu dano badow wixii dano badow qaataa annaga wixii danu noogu sugneed baan ka hadalnay wixii dowladda danu ugu sugneed baan ka hadalnay annaga wixii danu noogu sugneed baan ka hadalnay mar haddii nala aqbali waayey hadda ee aqoonsi waa gaarkiisa laakiin inan tashanaan ku qasbana waana tashanayna gogosha nabadeed baan ku tala jirnaa oon anagu ku tashalahayn waa gartay maxaa in ka hor taagan inay aqbashaan ee guddoomiyahan uu soo magacaabay ee wasiirku oo aad la shaqaysaan kadibna loo gudbo dhistaan golaha deegaanka
adeer in badan baan in badan baan hoos u eegnay hoos u eegnay waxaan isleenahay oon isla garanay inaan danu noogu sugnayma laba biloodo mid in lasoo magacaab lasoo magacaabo inaan danu noogu sugnayn ee ciladaha jira laga gudbo danaysiga gaarkaana laga gudbo arrinta ummaddu waa sidaaba garata Ee, waa gartay marka haddii wasiirkii waxayna ee, waxay ismari waayaan ee, xalka bulo barde wuxuu noqonaya adinkuna aad meel istaagtaan wasaaradda ay meel istaagto shaqooyin kale ee dadka shacabkan weli dhibaatada ay wajahaan
waxaan soo marnay soddon sano dowlad la-aan oo midba ee, sanada ay nooc tahay ma garan haddii aan waayno dowlad noo talisoon la talaysano ee haddaan waayno waxaan ku xisaabtamaynaa soddonkii sano dowladlaantii qayb kamid ahan ka tish aan ku xisaabaynaa annaguna dadweynaha caqliba uu leeyahay oo xoolo uu leeyahay oo garasho bisil uu leeyahay inaan tashano saasay dana nagu nagu qasbaysa waanan tashanaynaa aqoonsi halkiisaa naga yaala laakiin inaan tashano oo aan meel isugu kayno oon danaheena ka ka xisaabtano dan baa nagu kalafaysa magaran waa gartay ee, marka laga soo tago wasiirka oo ku sugan ee bulo barde ee, waxaa siyaasad ahaan ee, mas-uuliyiinta hirshabelle ku matelay xildhibaano oo ku madax labnada baarlamaanka hirshabelle ma kala hadasheen ee, qaabkii loo xalin lahaa oo kulamadan ee, wasiirka adinka idin dhexeeya qeyb ma ka yihiin
adeer dalka dowlad baa mas-uul ka ah mid dhexe iyo mid isteed ha noqoto ummadda dadkaasaa u dhaartay oo ka mas-uula iyagiina kor iyo hoos haddaan ula hadalnay ee ma noqon calafkeena inay isugu yimaadaanay xalka tolaan ee, labadii qayboodba mar haddii aan korna u hadalnay hoosna u hadalnay warbaahinta qaybaheeda kala duwanna aan ka warsiinay hadday noo imaan waayeen waxaan ku talagelaynaa inaysan naga nafayn oysan naga dhalan oyna hilmaameen danimadan ka naxaynood hilmaantana inuu kaa tashadaa waaba waajibka kooda koowaadba waa gartay ee, dad baa ee, ka dhintay banaanbaxaad ka alaaminsan ee bulo barde wasiirkii xal buu wadaa oo bulo barde ku sugan yahay adinkiina qorsho wada oo ka baydiideen ee, marka ma moodaa in qorsho goona aad doonaysaan oo aadna dan ka lahayn xalka wasiirka uu wado ee, dhibaatada bulo barde oo wasiirku hadda u joogo
geeridii iyo dhaawacii si sharciya oo biniaadanimada waafaqsan baan ku dabageli doonaa sharciyaa jiro laakiin laakiin waxaan ka sugayna waxa waaye inuu dhimashada iyo dhaawacaba raad raaco annagana na wareysto sidii nidaam dowladeed uu noogu taliyo nagulala talaysto waa gartay saasaan qaabka ka asagu usoo dejiyay haddii adinku aad ka baydiideen oo aadna horeyn aadna aqbalin dalabka wasiirku idin soo hordhigay qaab magacee lagu dabageli karaan dadkan ee dhibaatada kasoo gaartay banaanbaxa aad uga dhawaaqdeen bulo barday
adeer ma caburin bini aadan ma qaato waxna kuma qabto ilmaha adiga aad dhashay haddii aad caburisood cadaadiso warkaaga maqalkooda waa ku yaraanayaa inay munaasib maahan sidaad rabta inay kuu maqlaan magarad marka inaan talaysano oon annagu maamul dhisano aqoonsi aan haddaanan aqoonsi hayn hataa inaan kala dambayniyo maamul samaysano isku tala galno dowladlaantii waktigii ahaa ayaan soo marnay haddaan waayno wax taliyoon la talaysano sidii baan ku xisaabtami doonaa dawaana tashanayna waa ummadana gartay cadaas gaar inaa jiro oo wasiirku ku hayo ee wasiirku shacabka waa gartay em, waxaa jiray cadaas gaar ah oo wasiirka arrimaha gudaha uu ku hayo ee waxgaradka iyo maamulka magaalada bulo barde
dabulo burto waxaan ban isleenahay meelaha sida gaarka loo tamadiyo madaxda u tagtay u danayso aysa ku jirin baan tabaynaa waa gartay cabashada gaarka marka oo aad hadda muujinaysaan wasiirkii ee, marsaxa- marxalad buu wadaa oo ah, lagu ambaqaadi karo dadkii dhibaatada kasoo gaartay banaanbixi ee ka dhacay buulo barde Ee, waa kasoo horjeesteen oo waxaad tiraadeen ee, ma wadno qorshahan aa wada nagama dhicin xalka ee buulo barde ma wuxuu ku jiraa in adinkuna aadna meel istaagtaan oo tiraadaan ee, wasiir ee, qorshaha umana begin wasiirkeena uu ku adkaysto in aqbashan maamulka cusub ee buulo barde usoo magacaabay
adeer isteedku mas-uuliyiin uu leeyahay madaxweyne ku-xigeen uu leeyahay madaxweyne uu leeyahay dowlad federaalahaa jirto xildhibaano kasoo jeedaa jirto ee deegaamadan kasoo jeedaa jiro intaasoo dhan baana u baaqnay halkeeda inay hoos ugu soo noqdaan baana ugu baaqnay hadday soo noqon waayaan hadda dad leh sala laayacaan maray ma garata waa garta marka hadda muxuu xal ku jira marka xal ee, kale oo markii aad diideen ee, nabadoonkan ee, iraade ee, maamulka dowladda lasoo magacaabay ee, wasiirkana meel uu istaagay ma raadisan xal kale oo waxaana wax ku socon karaan dadkiina wax lagu qancin karo ninka maxaa ka soo arfayo ummadda kalese maxaa ka soo urayo halka nimoo lala wareegaa maxaa ka soo arfayo ummadda kalese maxaa ka soo urayo ummadda cadaadinteesa cadaadinteedasa maxaa wanaag oo ka imaan karo steedka qaybaha ugu sarreeyaa inay soo eegaan dowladda federaalka dadka ka dhashay ee ciribtooda kasoo jeedo boogata kasoo jeedana si gaara inay u eegaan gobolka dadka ka dhashay ee adugu isaga naftiisa ka xanuunsanaya inay kasoo eeg inay si gaara u eegaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalkoo dhan isku siday uga xanuunsanayaan oo dalkay u taliyaan inay si gaara u eegaan ummadaas ee ummadaas xaqay leedahay iyo xurnimadeedana inaan lagu xadgudbin oo si gaara loo eego lala talaysto loona taliyo sidaasaan ku baaqaya barnaamijka toddobaadka tegay arrimaha soomaaliya ayaad dhegeysanaa sahan radio cidna la socotaan gobolka guud ee jubbaland ayaa markaan aadayaa toddobaadkan kufsi iyo dhac hantiyadeed ayaa waxaa shacabka gobolka gado u geystay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada kenya ee qeybta ka howlgalka midooda afrika amisom saraakiil ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya oo toddobaadkan la hadla radio cadaada waxay sheegeen in dhibaato xoog leh shacabka gobolka gado ay kala kulmayaan dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada kenya oo duqeymo iyo sidoo kale burburin ku haya xarumaha shirkada si gaara loo leeyahay oo ka howlgala gobolka gado ee maamulka jubbaland kornel aadan axmed ruufle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya kan howlgala gobolka gado ee jubbaland oo toddobaadkan la hadlay radio cadaado ayaa sheegay in ciidanka militariga soomaaliya hadda aysan awood u lahayn in wax ka qabtaan dhibaatada al-shabaab iyo ciidamada kenya ay ka wadaan gobolka gado ee maamulka jubbaland shan goobood oo gobolka gada ka mid ah shan deegaan ku gebagabaysan xoolo meesha la yidhaahda dhakaaje haqa qable cali ooyow oo isku aag oo aag isku dhow ah ilaa shan iyo labaatan ulood oo geelaha ku gebagabaysan meesha la yidhaahda sidina iyo gantana aagaasna sidoo kale geel ilaa toddoba uloodaha ku gebagabaysan meesha la yidhaahdo waxa weeye soonaha luuq oo labada dhinacaba webiga ka xigta waa sida oo kale gaadiid ganacsi oo bulshadu u socday degmada luuq iyo beled xaawo baa la diidayo dolow inay gobolka galaan markiisaas shabaabku ka samaynayaan dhinaca kale aagga ceelwaaq iyo beled xaawo udhaxayso oo dhamaso bariu jofaan meesha la yidhaahaa nusdariiq halka kaayaanku waxay ka sameeyeen madaafiic madaafiicda goobta ay dadka habeenkii shacabka oga tuurayaan ciidanka wasaaradda arrimaha gudaha iyo ammaanka kenya ka shaqeeya sida oo oonka antateerada la yidhaahda ee la dagaalanka argagixisada waxaa lagu sheega u tababaran iyo ciidanka booliiska kenya afar aag buu kasoo gudbay koob iyo tobankii bishaan ilaa sagaalkii bisha wuxuu ka soo gudbay aaga konton meesha la uu kasoo gudbay cawsqurun iyo daarisalaam iyo kaas waxay ka dhax shacaba reer deganna waa xoolo badan baa laga laaya waxdaba kuma dhiman aaga dhamaso iyo lafeyna way kasoo gudbeen oo meesha la yidhaha dhaaba iyo dhamaso dad bay ka kaxaysteen oo mandheera ku xirxiran oo qaarna lacag lagu soo futo qaarna weli xirxiran waxa weeye degmada ceel waa gudaheeda waa soo galeenoo laba qof oo shacab ay ka kaxaysteen mid waa laga soo gada midkii kaleda meeray geeyeen lama yaqaano casi la yidhaahdo iyo kooxdi baa dagaal dhex maray shacab rag iyo dumar balahoo masaakiinaha la xirxiray oo gaboodfallo fara badan lagu sameeyey dhacdooyinka sidaas u bay u dhaceen kolley wixii umbaaq iyo mujtamaca kaloon gaarsiinayna way noo dambayn doonaan waa gartay ee dhibaatadan ee ay geysanayeen ciidamada ee kenya qeybta ka howlgalka midooda afrika amisom ee imise qof ay ka soo gaarta waxyeelo sida aad sheegayso aan ku saxa ciidanka arrimaha gudaha iyo ammaanka ee nabad sugidda iyo booliska nabad sugidda nooca waxa weeye anta teerada u tababaran ee waxa weeye howlgalo iyo booliska weeye horta waxaa gudaha gobolka gada soo galay sagaalka bisha ilaa koob iyo tobanka bisha saddex habeen bay waxa weeye meeshaas gudaha gobolka soo galeen dad bay ka kaxaysteen ilaa sagaal qof ah sagaalkii qof shan qof oo ka mid ah waa lasoo furta saddex boqol oo lacagta kenya manidaa ilaa laba boqol iyo konton inta udhaxayso waxa weeye laba qof meelay geeyeen lama ogo mandheeraaba ku xiran yahay marka markaan kusoo koobo xoolo la laayay baa jiro oo lo iyo geelba waxaa lagu laayay meesha deegaanka cawsburun taa markaa intaa kaga gudbo kooxda oo ummadii soomaaliyeed oo ayagu ay ku dhasheen lagu ka dhasheen lagu salladay ayaguna saddex iyo toddobaad aan soo dhaafnay korneyle ugu soo laabanayna dhankan al-shabaab waxaan rabaa intay la agtay dhibaatada ay geysanayeen ciidamada kenya oo aad sheegtay in qeybo ka mid a gobolka ay dhibaato ay ka wadaan maxaase khasaaraha ka dhashay marka laga reebo dadkan aad sheegtay inay xireen oo ay qeybo ka mid a gobolka ay ka kaxaysteen iyo wax dayacmay oo diyaaradaha kenya iyo guuxa iyo madaafiicda markii la maqla dadkii remiigu ay ka carareen oo sugaagu hale soo aweeyo waa gartay marka laga soo tago dhibaatadan aad sheegtay inay geysanayeen ciidamada kenya ku sugan xadka soomaaliya iyo kenya intay laagtay dhibaatada dhanka kale ay geysanayaan dagaalamayaasha al-shabaab oo qeybo ka mid a gobol ku sugan
adeer horta gobolka degmooyinkiisa inta dhammaantood waa xor laakiin marka dhulka halka ay ku jiraan ayaga oo gaaladii ay dadka layrayso ay kusoo duushay ayagii jahaadka beenta a sheeganayaybaa oga dhibaato badan dadka sababtooy tahay dadka xooluhu ku dhaqmaa xoolihii kenya ay laynayso dadkoodina ay waxa weeye dhibaataynaysay ayaguna dhacayaan ay gebagabaynayaan ilaa toddobaad baa dadkii dadna ku xirxiran yahay geen iyo xoolo dadku ay ku nool yihiinna ku gebagabaysan yihiin waa garta waa meel ma marka dhibaatada meesha al-shabaab ay ka wadaan oo sheegayso oo leeyihiin xoolihii ku gabagabayeen dadna ku xirxiran waa meel ma waa waa deegaamada kale hoostaga degmada baardheere meel hoosta too la yidhaahaa cali ooyow dhakaaje iyo haqaqable meesha la yidhaaha sidime iyo gantama iyo daar oo iyaduna baar dheer hoos tagto meesha la yidhaaha buusaar iyo faafaxduun iyo waxa weeye dhulkaas oo ceel waaq hoos tago ceel ceel cadde iyo burcalaan iyo likooley oo iyaduna degmada ceel cadde oo garbaharey iyaduna lixdan kilomitir u jirto aagagaa weeye aagagaay dhibaatada ka socota marka waxaan doonaya inaan baa inaan baaq gaarsiiyo waa mujtamaca gartay baaq soomaaliyeed usoo laabanaynaa cornel aadan rufle waxaan kaa rabaa saraakiisha ciidanka milatarigaas tihiin gobolka ku sugan tihiin dhibaata ka sheegaysa gobolka siiba ee al-shabaab ay geysanayaan marka Een, waxaa laga damacsan yahayna een, waa arrin een, qaran oo aan mujtamacu annaguna waajibaad iyo amar baan ku shaqaynaynaa waa gartay in ka badan laba toddobaad ee dadkan la gobol- dhibaateynaya gobol- marka haddaanan wax gurmad aadna u samayn oo aadna gaarin dhibkiina weli uu soo socdo taas macnaheeda waxay tahay inaad ka aamusteen oodna wax dan aadna ka lahayn
adeer een, inaan dan ka leenahay waa waxaan oga hadlayno aan oga dankayno aha Een, ahaantuna waa loo diyaarsan yahay gurmadka ay saacad bay dhici kartaa marka ma doonayo meesha waa kusii soconaa inaan ku idhaahdo haddaad iga rabto makaa yeelay nabadan aadan rufle oo ka mid a saraakiisha ciidamada milatariga soomaaliya si gaara afhayeenka ciidanka milatariga gobolka gude ee jubbaland ayuu gaasaha oo faafaan ka bixinay dhibaatooyin ay sheegeen inay geysanayeen ciidamada kenya ee qeybta ka howlgalka midooda afrika amisom iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab qeybi ugu dambeeya barnaamijka toddobaadka tiyarimaha soomaaliya ayaan isla soo gaarnay barnaamijka intaas kuna yahay toddobaadkan barnaamijka waxaa soo saraakaan aan kala socodsiin toddobaadkan aniga xasanaa saaxiibka imaad nuur axmed ayaa barnaamijka farsameynaya tan intaan barnaamijkan dib dib ugu kulmi doono ee nabadgelyo